kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayneen ka habsanay dunidu inaga uu dambayneen calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfayso hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa biyo-xireenka etoobiya ee la dhammaystirayo laba sano kadib siduu u saameyn karaa xiriirka iyo dhaqaalaha gobolka geeska afrika waxaa ila falaqaynaya martida kale ah axmed maxamuud oo ah bara jaamacadeed maxamuud cali oo wax ka qora xiriirka geeska afrika iyo maxamed cabdiraxmaan oo ah dhaqaalayahan daraaseeya arrimaha gobolka farsamadu waa ibraahim cali tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuur ah ee soo dhowaada dhagaystayaal
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado absaab ku meero sanitaysar inta aad heli karto aad uga foojignow kulamada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag nail waa webiga ugu dheer qaaradda afrika waxa uu muddo sannadooyin ah xudun u ahaa muranbiyood u dhexeeya dowladaha uu maro waxaase khilaafka ugu xoogani uu u dhexeeyaa dowladaha masar iyo etoobiya oo shucuubtooda badi ay ku tiirsan yihiin biyaha webigaasi waxa uu soo jiitamo isagoo aanan xal laga gaarin weli murankaasi waxa uu sii xoogaystay sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii markaas oo etoobiya ay shaacisay hindisaha ah in ay dhisayso biyo-xireen ay sheegtay in ay ka dhalinayso koronto si shacabkeeda ay u helaan tamar ku filan dhaqaalahana loo kordhiyo kormeerayaasha caalamiga ah ayaa ka digaya in murankaasi u dhexeeya labadaasi dowladood uu isku bedelo colaad dhex marta dowladahan ugu tunka weyn qaaradda afrika taa oo saameyn aanan la maahdin ay ka dhexli karto guud ahaan qaaraddan inkastoo digniintaasi ay jirto haddana dowladda ethoobiya waxa ay bilowday buuxinta biyo-xireenka taasi oo ay qorsheynayso in hooshiisa la dhammaystiro laba sano un kadib sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka haddaba muranka u dhexeeya ethoobiya iyo masar oo lagu daray suudaan siduu u bilowday muxuu salka ku hayaa maxaana loogu guuldaraysanayaa dadaalada lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya saddexdaasi dowladood weydiimahan iyo kuwo kale ayaan kaga warcelinaynaa doodeenna oo ay inala falqaynayaan axmed maxamuud oo ah bara jaamacadeed maxamuud cali oo wax ka qora xiriirka geeska afrika iyo maxamed cabdiraxmaan oo ah dhaqaalayahan daraaseeya arrimaha gobolka soo dhoweyn kadib waxaan weydiiyey muranka webiga niil siduu ku bilowday ustaad axmed maxamuud ayaa ku horumaraya warcelinta
waa mahadsantihiin idaacadda himilo iyo sacdiyo barnaamijkan oo daabihinaysa iyo dhammaan martida oo barnaamijkan igala qayb qaadanaysa murankan oo u dhexeeya haddaa su-aasha usoo laabto masar iyo hadda iyo sudan iyo etoobiya waxa uu biyahan ay ku salaysan yihiin biyo qaybinta ama qaabka biyahan loo wadaajayo oo webigan niilka ah waxaa jirtay heshiis uu ka tegay isticmaarkii ama gumaystihii ingiliiska ahaa uu wadamadaas gumaystay oo kala qaybin u sameeyey qaybin biyaha marka saamiga ugu badanna waxaa lahaa dalka masar ayaa la siiyey marka ayaa lahayd wadamadan kalena saamiyadooda waa ay ka yaraayeen taas markaan kasoo tagno heshiiskaas waa heshiis oo jira xilligaas oo xilligii gumaystaha dhacay etoobiya isbedel badan ayaa dhacay oo waxaa ka mid ah inay dadkii tiradii tiradii dadkii isbedeleen baahidii inay badatay howlahan oo dhan ayaa waxa uu bilowgii saddex sano ka hor ismihii biyoxireenka loogu magac daray alnahba ayaa wuxuu dhaliyey muran badan ee wadamada ay webigu u dhaco oo weliba ah sudan iyo masar oo laga yaabo inay saamaynta biyaha ay saamayn doonto haddii biyahan laga dhaliyo la xiro oo korontada iyo rabo inay ka faa'iidaystaan marka halkaasaa muranku ka dhalashay waxay leedahay etoobiya annaga xaq ayaa waxaan u leenahay inaan ka faa'iidaysano biyahan maadaama uu waddankeenu maro wixii heshiisyadii horena wuxuu ahaayeen heshiis oo xilligii gumayskiisu ama xilligii hore ah oo baaliyoobay oo wax duuga noqday marka hadda iyo baaxideenna ayaan ku salaynaynaa inaan aan ka faa'iidaysan saa uga faa'iidaysano xaqna aan u leynaa inaan baahideenna ku salayno inaan ka faa'iidaysano webigan iyo khayraadka maadaama annaga uu nasoo maro aan dadkeedana uu yahay aada tiradeeda ugu badan yahay marka saas aan bilowgii aan isleeyahay inay ka bilaabatay murankan hawshan
ustaad maxamed cabdiraxmaana markaan soo dhaweynayaa bal dhankaaga murankan u dhexeeya dowladahan ethoobiya iyo masar ay ugu xoogan yihiin oo suudaan lagu daray webiga nail kahor biyo xireenkan xataa waa uu jiray marka siduu ku bilowday bal haddii aad dib noo celiso maxaana keenay
sacdii waa mahadsan tahay waan ku salaamayaa adigii iyo dhammaan martida barnaamijka igala qeyb galaysa waa sida uu sheegay ustaadkii iga horeeyey muranka sabta oo maaragtay biyo xireenka nahda ku magacaabo ka hor xataa wuu jiray saddexdii soddonkii sano ugu dambeeyey wuu jiray sababtana waxay ahayd in maaragtay badanaa saddexda waddan ku teersan webiga niil masar iyo maaragtay sudan iyo maaragtay etoobiya saddexdaba waxay dhisanaayeen biyo xireeno si ay ugu taageeraan ama ugu waraabiyaan beerahooda marka biyo xireenadaas la dhisayay ayaa muranada inta badan keenayay marka murankii ugu dambeeyey ugana xooganaayo wuxuu ahaa midkan hadda toban sano ka hor bilowday bishii abril labada kun iyo koob iyo tobanka ay waxay ku dhawaaqday etoobiya in shad weyn ay ka dhisi doonto xuduudda ayla leedahay sudan midkaas oo maaragtay koronto fara badan soo saari doona etoobiya iyo wadamo fara badan oo africana ay ka faa'iideysan doonaan korontadaas taas marka waxay saameyn weyn ku leedahay waddanka masar iyo suudaanba masar khaasatan sababtoo ah masar inta badan waxay ka fiirsanay biyaha ay ka hesho webigaasi beeraheeda iyo maaragtay dalaga beeraha kasoo go-o biyahaasi ka fiirsanay taan ka warhayno masar laga soo bilaabo qarniyadii hore horumarkeeda wuxuu ku tiirsanaa webigaasi xadaarooyinkii soo dhacay webigii jiinkeedu ka dhacay taasoo maaragtay waxyaabo fara badan ka caawisay dhaqaalaheeda inay kor u kaco shaqaalaysiin fara badan inay ka hesho iyo arrimo fara badan oo kamid a marka sida lasoo sheegay heshiise ayaa jiray oo saddex heshiis ugu muhiimsan yihiin kun sagaal boqol labadii kun sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii heshiisyadaas iyo waxyaabaha waxyaabaha keenay inay burburaan waa waa waa u tegi doonaa ustaad waa mahadsan tahay ustaad maxamuud cali aa markaan soo dhaweynayaa bal intaa la sheegay maxaad ku biirinaysaa ustaad
waan salaamayaa asatidada ustaad axmed iyo ustaad maxamed wadamada iyo hordhaca kooban oo ay noo soo koobeen adduunka waxaa ka jira oo sidoodaba qawaaniinta iyo heshiisyada caalamiga inta badan waxa ay ku xiran yihiin waktiga ayaa saameyn ku yeelan kara waxaa kaloo saameyn kara waxaa loo yaqaano dhaqan dhaqaalaha iyo kobaca ku imanaya dadka ama darafyada heshiiska gelaya marka mar kasta oo bini aadanku uu tadawur iyo horumar iyo dhaqan dhaqaalisu uu kor u kaco oo kobac uu dadka hor u kaco waxaa siyaadaysaa baahida marka etoobiya baahidii intaas sano ka hor aan u muuqanayn tadawurka iyo teknolojiyadda hadda maanta jirta dalac badan baa imanaya waxaa kaloo dhici karta gacmo kale oo khaarijiya inay ku jiraan oo ka faa'iidaysanaya sidoo kale waxaa dhici karta wadamada deriska laa oo geeska oo dhan inay arrintani ay ka tahay arrin mixwara oo dubdhexaada oo mar kasta oo dhaqaalaha etoobiya uu kor u kaco iyo saamaynteeda ay ku yeelato webiga iyo teknolojiyadeeda oo kor u kacda waxay noqonaysaa inay garoonka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo go-aamada geeska inay awood ku yeelato sidoo kale masar waa la mid oo shacabka masar boqolkiiba boqol wuxuu ku nool yahay waa webiga iyo biyihiisa arrinta kale oo suudaan saamaynteeda yeelan kartaa wadamo badan bay saamayn kartaa marka muhiimadda waxa weeye anigu intii ay sheegeen satidadu waa ku raacsanahay laakiin mar kasta oo dhaqaalaha iyo teknolojiyadda iyo aqoonta casriga ay horu marto qaraarku wuxuu noqonayaa cidda gacanta ku haysa
adiga kuwatee ee waxaa jiray muranadaas ee dadaalo ee la isku dayay bal in la xaliyo muranka u dhexeeya dowladahan si ay webiga ugu heshiiyaan ee waa ay guuldaraysteen ee dadaaladaasi marka maxaa sababay laba midba way sababi kartaa heshiisyada iyo qawaaniinta iyo dastuurka sharciga oo la kala saxiixanayo waxa weeye waxaa laga eegayaa laba dhinac cidda miiska wada fadhida oo heshiiska gaaraysa oo noloshu ay ka dhexayso waa masar iyo etoobiya saamayntaas waxay marka ay ku yeelan wax allaale waxay kala saxiixdaan waxay saamayn ku yeelanaysaa dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid military waxay ku yeelanaysaa dowladaha deriska sidaa darteed marka heshiiskan mar kasta waxaa dhici karta oo daraf ka ah oo saamayn ku leh dowladaha deriska laa oo ciddii ay u arkaan inay maslaxadooda iyo noloshooda ay la noolaan karaan ama dabka dabka wadaagi karaan inay garab siiyaan waxaa kaloo kalifi kartaa oo suurtagal iyaduna maangal ah istoo gacmaha khaariji ah ama dowlado shishe oo cadaadinaya oo cidda dhaqaalahan uu gacantooda gelayo cidda ka faa'iidaysanaysa cidda awoodda yeelanaysa cidda sunaacul qaraar noqonaysa iyaguna masaalix siyaasi ah ku arkaya sidoo kale geeska africa waa dhul barwaaqaa oo cogor ah oo diin hadday tahay baddiisa hadday tahay webiyada hadday tahay macdinta xitaa waxaa lagu lagu dagaalamayaa dadka bashariyadda oo aydil caamilada dadka ugu weyn adduunka oo dad baa dowladaha waxay dhoofiyaan nin dad dowlada waxay dhoofinayaan waxyaala khaamaad oo ceeriina dowlada waxay dhoofinayaan in sinaacada iyo wax teknolojiyada dowlada waxay dhoofinayaan in oo ku dagaalamayaan waa khayraadkooda dabiiciga marka lama dhegi karo mar kasta saamayntu inay ka imanayso gudaha kenya khaarijkana way iman kartaa
waa mahadsan tahay ustaad axmed bal markaan u laabto ustaado murankaa waktigaas dheer soo jiray webiga niil la xiriiray dowladahan saddexda ah u dhexeeyay waa ay guuldaraysteen dadaaladaasi maxaa sababay
sida ay macalimiintuba sheegeen asaatidadu horta heshiisyadan hadda laisku dayay ilaa saddexdii sano hadda ugu dambeysay laba waxyaabood baa sabab u ah siiba waddanka muranka ugu badan uu ka dhexeeyey waxa waaye masar iyo etoobiya oo labaduba ay hadda u arkeen inay hawshaan ay iyada midna u tahay dan oo etoobiya ah halka ay masarna u aragto in uu dhibaato ku yahay marka heshiisyadii dhacay oo dhan masar waxay inta badan ay dalbanaysay ama base looga dhigo heshiisyadii hore in uu noqdo meesha laga guurayo ama meesha noqonaysa mar walba basi ku noqonaysa ama laga laga bartilmaameysanayo ama heshiiskaas in lagu dul dhiso wixii kale ama haddii dhan dhan farsamo hadday noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd qaybinta biyaha intaas oo dhan heshiiskaas in ay masar ay lagu noqdo heshiiskaas ayaa masar percentage ka badan ay hadda ay etoobiya hadda ay ay rabto inay ka samayso ayay masar lahayd ay waddanka masar lahaa marka etoobiyana waxay u aragtaa in heshiiskaas wax horay ahaa oo isbedeladii oo hadda la tilmaamay ay dhaceen isbedel oo dhaqaale dhacay isbedel oo dadwe dadkii kordhay uu dhacay technology uu dhacay heshiiskaas way- waxay u aragtaa heshiis da- oo inuu noqo- inuu no- inuuna noqon karin heshiis u noqon karaa wadahadal walba de u noqon karaa gu- gogasha undhig u noqon karaa halka ay etoobiya masarna ay aad iyo aad waxay ugu celcelinaysaa in heshiisyadii hore mudnaanta la siiyo lagu dul dhiso waxaa intaas kuu sii raaca ay masar inta badan ay ku doodayso oo ah in biyo xireenkan oo ka iman karo farsamo darro haddii biyuhu fatahaad sameeyaan ama jabaan marka iyada laftigood waxay rabtaa waxay tiri waxaan u baahan nahay damaanad oo caalami ah oo na siinaysa inayn xagga farsamo ahaan ama garanti ah laga eegayo oo annagu markaas dad aan ku kalsoonnahay usoo dirsanno halka etoobiya laftigeedu ay taas diidan tahay in ay cid ka madax bannaan arrintan inay soo faragasho hadday farsamo ahaan lahayd hadday ahaan lahayd damaanad siin ama garanti siin ama in la intaasoo dhan ma ogola marka waxaa halkan aan halkaa ka fahmaynaa ee, labada wadan oo aadka isku hayana inay labadaas ay dal ay yihiin inkastoo suudaan intii hore sanadaadkii hore ay aad uga een, xoogaa ayna ku jirin ayna ka muuqan een, isbedelkii dhacay oo cumar bashiir meeshuu ka baxay ayaa hadda waxaa malaysaa xamduun iyo raggii hadda yimi inay masar isku aragti yihiin ee, hadda labadii asbuuc oo ugu damaystay ay sameynayeen een, tababaro een, b- doola- doolatus u ah etoobiya waxaa intaa kusii dartaa in suudaan iyo etoobiya laftigeedu ay isku hayaan hadda dhul ay ka dhaceen iska hor imaad marka arrinta hadda waxaa een, in heshiiskii uu yimaado waxaa siiba saamaynaya arrimahan soo kordhay oo saydka isbedel ku dhacay suudaan laftigeedu een, masar laftigeedu oo markii hore een, aad uu iska haystay een, maraykankii ama nidaamkii hore trump een, waxaa laga yaabaa inuu uu marka u carab laada laalaadinayay een, inuu hawshaan een, heshiis ka geli doono ay ugu dambeyn trumpna meesha ka baxday een, hadda ay aragtay wadamo badan oo carbeed oo oo xataa maal gashta ay jiraan sadanaxba marka masar inay hadda ay baraarugtaa u maraysaa khiyaarka ay keliyana haysatana waxa waaye inay ay sida hadda waaqica wax u jiraan ay u qaadato ama ay khiyaarka labaad oo ah inay ee, dagaal ama ay gasho dagaalkaas oo weliba aan aan isleeyahay hadda inaynu suurtagal u ahayn xoogaa markaan u eegno duruufaha iyo xaaladaha jira masar dhaqaale ahaan hadday noqon lahayd ee, iyo diyaargarow hadday ahaan lahayd waxyaabo badana hadda ee, u malaysa inay taas saame marka waxaan leenahay waxyaabaha keenaya waxaa waaye danaha isdiidan oo labada dan in heshiis la gaaro iyo cid dhexdhexaad oo aynayna jirin oo hawshaan dhab ka tahay inay labada wadan isku keenaan raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad dhagaysanaysaan waxaad nala socotaan barnaamijka toddobaadlaha ah ee kaswadaag waxaana kaga hadlaynaa toddobaadkan biyo-xireenka ethoobiya ee la dhammaystirayo laba sano uun kadib siduu u saameyn karaa xiriirka iyo dhaqaalaha gobolka geeska afrika waan isku soo laaban doonaa balse markan waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martideenna
ee ustaad maxamed cabdiraxmaan bal markan aan soo dhaweeyo ee ustaado ee sheekadan ee muranka ah sidaad sheegtay soddon sano iyo ka badan ayay soo jiitamaysay ee waxaa la isku dayay in ugu yaraan uun dowladahan ee la kala xaliyo oo webiga ay ay biyihiisa wadaagaan si nabadgelyo leh ee waa ay guuldaraysteen ee dadaaladaasi maxaa sababay Een, qodobka ugu muhiimsan aan isleeyahay waxaa waaye een, hubinta maaragtay een, qeybta farsamada ee ku saabsan ee webiga macnaha waxaa jira muranka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay heshiiska in la gaaro muranka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay een, macluumaad ama xogta ku xisan sadka ama bixireenka in maaragtay een, etoobiya ay bixiso muranka ugu weyn meeshaasuu ka taagan yahay marka masar waxay ku murmaysaa awalna masar keligeed ay ahayd macnaha sudan bashiir intuu joogay wuxuu la safnaa etoobiya laakiin nidaamka bashiir markuu burburay sudan waxay u janjeertaa hadda masar ay u janjeertaa marka awal masar waxay aada ugu adkaysan jirtay in la helo shirkad ka madax banaan shirkadaha hadda maaragtay sarta dhisa oo maaragtay qaabilsan in ay maaragtay technical taskiga ama arrinta ku saabsan qeybta farsamada oo ku meeqa meeqa ayuu maaragtay sadkaxeen karaa oo biyo ah meeqa ayuu soo fataxayaa masar meeqaad soo gaari karta suudaan meeqaad soo gaari karta waxyaabahaas dhan oo farsamada ku saabsan shirkad madax banaa inay hubiso marka etoobiya taas way diidanay macluumaadka ku saabsanna inay bixiso way diidanay marka fashilka ugu weyn meeshaas uu ka imaaday midda labaad oo fashilka dhalisay sida ay sheegeen asaatidada waxay ahayd yaa dhexdhexaad ka noqonayo macnaha yaa dhexdhexaadinayo marka etoobiya waxay u aragtaa afrikaanka iyo inay dhexdhexaadiyaan laakiin masar waxay leedahay waa in afarta jiro maaragtay barnaamijka qaabaysan sida yurubka iyo midowda yurub iyo maraykanka iyo u n-ka iyo inay dhexdhexaad ka noqdaan ayay qabaan marka afartaas jiro in maaragtay arrinta ay xaliyaan ethoobiana waxay qabtaa in arrintan ay tahay arrin gudaha ah ethoobiana siyaado ay leedahay ama inay u madax banaan tahay go-aanadeeda aan looga yeerin karin dibadda wax looga yeerin karin marka arrinta waa arrin adag complicated ah qodobka ugu muhiimsan oo fashilka ku imaanaya mar walbana waxaa waaye etoobiya inay bixiso xogta ku saabsan technical sideka ama dhinaca farsamada ee sadka nahda si markaas ka bacdi go-aan loo gaaro oo heshiis loo gaaro marka waxay leedahay etoobiya macluumaadkaas ma bixinayno shirkad madax banaan meesha ma keenayno saanaan ku heshiinaynaa waana u ilaalinaynaa xisadii masar ay ku lahayd marka masarna waxay leedahay anoon ogeyn anoon macluumaad haysan oo aan kala garanayn xisadana soo gaaraysa iyo sada nahda xisada uu maaragtay cunaayo seen heshiisku gaarayna marka arrinta waxaa waaye arrin oo ku dhisan siyaadada ethoobiya ay sheeganayso iyo masar oo ku doodayso arrintan ma ahan arrin siyaado waddan keliya ku gooni ah waa arrin ku salaysan qawaaniinta adduunka qawaaniinta adduunkana waxay sheegayaan in la ixtiraamo itifaaqiyaadka ama heshiisyada la galo ayadoo maaragtay xusn niya fi tatbiiq macadalaad mucaahadaat duwaliya saasay leedahay macnaha in siy si oo niyad wanaag ah loo hirgeliyo heshiisyada dunida ee u dhexeeya wadamada marka arrinta maaragtay webiga ku saabsan masar uma ahan arrin maaragtay shaksiyadeed waxay ku xirtaa mar walba waxa la dhaho alamn alamn alamri qowmi waxay dhahaan ama maaragtay amniga wadankaas uu leeyahay marka arrin dhaqaale keliya uma ahan arrin siyaasadeed keliya uma ahan arrin amnigeeda dhammaanteed maaragtay qaabilsan ah horeysaan usoo sheegnay keliya dhaqaalaheeda ma saameeyo oo wax soo saarka gudaha ma saameeyo masar waxay kasoo degsataa dibadda boqolkiiba lixdan waxyaabaha consumptionka ama waxyaabaha gudaha wadanka lagu isticmaalo marka haddii ay ugu sii darto maaragtay in maaragtay xisadii ay lahayd weliya ka lahayd laga sii naaqasiyo taasi waxay keenaysaa in ka badan hal milyan iyo saddex boqol shaqo inay yeydo waxay kaloo dhalinaysaa in maaragtay dhinaca korontada ay nuqsaan zaa'id ay kaga dhacdo haddaba korontada way ku yar tahay maaragtay dhibaatooyinkii sanadihii soo bilowday kow iyo tobankii saddex iyo toban oo ahayd in maaragtay rafc dacm عن المحروقات in maaragtay taageeradii dawladda siin jirtay arrimaha shidaalka iyo dadka shidaalka iibsanayo iyo taageeradii ay siin jirtay warshadaha waxa iibinayo taageeradaas dhammaantood way kala laabatay dhibaato oo maaragtay miisaaniyad dawladda haysato daraadeed marka waxaa sare u kacay qiimihii shidaalka sidaas oo kale waxaa sare usii kici doona qiimaha maaragtay korontada korontadana waanu ognahay inay tahay in maaragtay asal u tahay wax soo saarka wadanka oo dhan waxaa ku shaqeeya maaragtay warshadaha ku shaqeeya waxaa ku shaqeeya dhammaan maaragtay qeybaha kala duwan ee maaragtay shirkadaha iyo maaragtay dadka caadiga way isticmaalaan marka dhibaatooyin fara badan oo dhinacyo fara badan leh ayaa masar kasoo gaaraysa marka dhibaato dhaqaaqayan waxa waxayna aragtay salka ku haysaa inay u aragto masar arrintan inay tahay amni alqowmi amniga inay ku taabtaan waxaa ka dhaadan doono biyo xireenkan marka la dhameeyo kadib waa waa waa isla eegi doonaa bal markan waxaa laga yaabaa inay dhageystayaashu isweydiiyaan horta biyo xireenkan lagu murmayo ee dowladuhu ay isku haystaan biyo xireenkaasi muxuu yahay bal aan soo dhaweeya ustaad maxamuud cali
waa mahadsan yahay ustaadku in yar waxaan dib ugu noqonayaa arrinta keenaysa nashin waxaa loo yaqaana alfawgi oo nashan securityga masar iyo suud iyo ethiopia tusaale yar haddaan soo qaado waxa weeye gumaystihii wadamo badan ayuu kaga tegay qawaaniin iyo xeerar na inagaa kamid a soomaaliya oo hadda arrintii u dambeysay badda soomaaliya kenya ka cararaysay maxkamadda waxyaalaha ay kenya diidanayd oo adduunku inuu arko iyo waxa aynanu ku doodaynay oo layna aynu doonaynay in laynala arko iyo waxa yaalla oo muranka jira waxay u noqon kadhaa tusaale waayo dalka etoobiya waxay diidaysaa cid dhexdhexaad ka noqota xogtii iyo dhaatadii inay bixiso damaanadii waa diidan tahay shucuubta ku nool etoobiya waxaa jira waa shucuub aada beeraley ah oo wax soo saarkooda iyo ku tiirsan fakri baa ka jira dadkani waxaa kaloo jira colaad xiidada u siibtay tabaqaad badan oo siyaasada waddanka jiray marka jihaynta shucuubta etoobiya la jihaynayo oo nidaam military ah iyo colaad iyo abuuritaan cusub oo ay ka midaysan yihiin dalkii iyo qowmi amni qowmi iyo national security inay difaacanayaan lagu jeediyo iyadu waa dhinac xagga kale masarna wadan waddan militaria weeye dowlad medania meesha kama jirto shacabka masar shacab aada u fara badan weeye waa nidaam askari ah dadka ruuxadooda waxaa laga yaabaa in masaalix siyaasi ah oo maxalli ay jirto ummadda la jihaynayo oo iyada ruuxadeedu shacbuubta ruuxadooda marka la maamuli kari waayo oo nidaamka wuxuu u baahan yahay wax colaada oo dadka waxa ay soomaalidu tirahda lafa lafagel iyagaa laisku jebiyaa waddankan waddan military weye marka waxaa dhici karta in mashquul maxalligan ay jirto oo arrintan aysan dhammaanba tobanka sano soo socda ama labaatanka sano soo socda ay noqoto wax maaweelo siyaasadeed oo loo kala ama arrinta biyo xireenka innaga waddankeena biyo xireenkan dhalinyarada iyo dadka dayartaa waa laga dhici kartaa inaysan fahmin biyo xireenkani waxaa laga dhalin karaa koronto waxaa uu dhaqaalaha kor u qaadayaa etoobiya wuxuu saameyn karaa inay kusoo hirtaan yiin dadka maalgashayaasha adduunka wuxuu keeni karaa siyaaxa dalxiis wax ka dhala kadha qurux iyo beero iyo horukac iyo tadawur iyo isdaarka bar buu ka noqon karaa wuxuu ka noqon karaa waxa loo yaqaano halbowlaha dhaqaalaha ee etoobiya korontadii laga dhalinayo biyihii laga faa'iidaysanayo curyaamin baa ka iman kadha xagga waddanka loo yaqaanayo masar inuu ku fataho way dhici kartaa xagga national securityga looga faa'iidaysan karaa marka khariidadiisu aada ayay u ballaaran tahay biyo xireenkan aanu ka sheekeynayno waxaa laga yaabaa inay dadka isweydiiyaan horta biyo xireenkan waa biyo xireen nooceeya sida uu ustaad maxamuudba sheegay horta faa'iidadiisa ama waxyaabaha laga faa'iidi doono ustaadka intii badneyd tilmaamay waxaaba ugu muhiimsan maadaama uu webiganu biyahan inta badan wadamada africa ay ka yihiin faa'iidadiisu aada u yaray una waxaa wadanka ugu badan oo ugu faa'iidi badan ama ka faa'iidaysan jiray waxay ku tilmaamaan masar wadamadan kale waa faa'iidadiisa aada u yarayd inay beera ka samaystaan mooya laakiin in lagu hamiyo in mashaariic dhaqaale iyo mashaariic istaraatiiji iyo mashaariic oo qowmi ah ama wadanka usoo laabanaysa in laga dhaliyo waa wax hadda cusub waxaa intaas kuusii dheer intaa waxyaaba hadda macluumaadka la sheegayo koronto haddee noqoto waxaaba dhici kartaa laleeyahay wadamada dariska la ah inay ka faa'iidaan sida innagoo kale soomaaliya jibuuti oo kale uganda wadamadaas oo dhanna inay korontadaba gaarto inay laga faa'iidaysto marka sidoo kale etoobiyan waxay ka mid ahayd wadamada de ku tiirsan beeraha biyahana inta badan faa'iidadiisu waa yaray in laga faa'iidaysto ama marmarka qaarkoodba soo mari jireenba biyo inay faa'iido laan laga faa'iidaysan ay abaar timaado ay gaajo timaado meerarka qaarkood marka waxaan umalaynaysaa inuu uu faa'iidadiisu uu yahay mid dhaqaale iskugu jirta mid bulsho ahaan iskugu jirta marka waa biyahaas qayb bay u noqonayaan halka wadamada qayb ayba leeyihiin biyo xireenno sida sudan oo kale kaleda biyo xireen inkastoo uu dee uu yar yahay kaydkiisu yar yahay laakiin mashaariic ay kaga faa'iidaysteen leeyihiin marka etoobiya marka waxay u aragtaa iyada maadaama wadamadii oo kale ay ay dariska leeyihiin ayba biyo xireen leeyihiin ay uka faa'iideen inkastoo dee biyo xireenkanu hadda ka cagsisan yahay technology ahaanna uu ka wen yahay uu ka ballaaran yahay magabka inay iyadana xaq u leedahay inay biyahan ay ka faa'iido marka faa'iidadiisaas waa faa'iido dhaqaale iyo faa'iido waddanka etoobiya oo dhan inay marka biyahan ka faa'iidayaan inkastoo de labadan waddan oo soo socda ama dariska la ah sudan iyo masar ay aada uga baqayaan inay saameyntooda saamigooda biyaha ay saameyso sidoo kale haddii biyahan dhan farsamo ama fataxaado dhacaan ama ay si allah ay wax u dhacaan inay wadamada aada u saameyn doono maadaama ay wadamada ay biyuhu u hoobanayaan yihiin ay iyaga yihiin marka waa biyo xireenkaas waxaan dhihi karnaa faa'iido iyo wuxuu iyo khasaaraba waa uu yeelan karaa laakiin etoobiya hadda iyada ayaa waxay tahay wadanka ka faa'iidi doonta haddii uu biyo xireenkan u dhalo waxaa intaa kuusii dheerba sida hadda ustaadyada dheer inay etoobiya tahay wadan xiran aan bad lahayn marka waxay rabtaan dee naqsigii ama yaraantii ka jirta xagga xirnaanta ay jibuuti iyo ay u badan tahay meelaha ugu badan kala soo degto iyo iyo iyo berbera marka inay bal mashaariicdan ay u noqdaan mashaariic oo istiraatiiji ah oo national u ah si ay markaa meelahaas ay ay kaga jireen yaraanta ama sakad la-aanta oo kale bal inay mashaariican u bedelaan dakhligaas in sidoo kalena ay markaas beeralaydaas ay iyaga laftigooda ay aada uga faa'iideeyaan markaas waxaa dhici kartaba in la helo warshado mashaariicdan ay ka faa'iidaysto ay waddankaas uu noqdo waddan wax soo saar leh weliba dhanka beeraha dalagyada laga maarmaanka ah oo sida cuntooyinka oo beesika u ah dadkan oo bariga africa uu dego oo kale dabkaygu shidan dabkaygu baxaaye hordhadow hobtaygu shidan damqashada dareenkan dibna hayga ruuga
waa hagaag guud ahaan dhegaystayaal intaa ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka kaswadaag ee toddobaadkan oo ay marti ku ahaayeen axmed maxamuud oo ah bara jaamacadeed maxamuud cali oo wax ka qora xiriirka geeska afrika iyo maxamed cabdiraxmaan oo ah dhaqaaliyahan daraaseeya arrimaha gobolka anigoo sacdiya nuur ayaa barnaamijka idiin tebinayay ibraahim calina farsamada ayuu naga caawinayay kulan dambe qaybta labaad ee doodan nabadgelyo kahabsanay dunidu inaga u dambayne kahabsanay dunidu inaga u dambayne